dagaallo dhowaan ka dhacay xadka gobolada soomaalida iyo cafarta ee dalka ethoobiya ayaa keenay in dad soomaali ah ay ku barakacaan haddaba sida xaalada dadkii barakacay ay hadda tahay ayaa maxamed cabdi sandheere u qadka telefoonka ee degmada casuuli oo ka tirsan gobolka city ee ismaamulka soomaalida uu kula xiriiray maxamed cali oo dhowaan deegaankaasi soo gaaray waxaan joogaa casuuli magaalada leedahay gobolka city ka tirsan ayaan joogaa hadda oon meelaha xalay farkii dhaxa yaan imidaahayd halkaaba aynu ku sugan hadda waan gartay xagee baad ka timid magaalada cundufo la yidhaahdo ee galbeed gobolka city kamid a ee hadda inu gacanta anfarta ku jirto waa mid kamid a saddexdii deegaan ee murun ka taagnaa saddexdii degmahaa kolka hore marabo ka taagnaa weyan tu kamida tii kale iyo habari weyan kuwii kala laba degmo kale waa lala sii wareegay waa tii u dambeysay hadda weyan taas waan gartay goorma ayay dagaaladani soo cusboonaadeen dagaaladan ba ilaa shan sano o dhan bu dagaalkaas iyuu nagu socdaa shantaas sano o dhan ba dagaalkaas uu nagu socdaba kolba sidii meel na nooga qaadanayay iyo sidii maaragtay kula magaalana nooga qaadanayay intaas oo maaragtay dad shacab ah oo de xoolo dhaqataon aan ku horjeegnay hadda dagaalkaasi wuxuu socdaa waa shan sano shantaas sanaba dagaalkaasi waa inta aada umu ka socdaa saddexdaa degmo kamid ah waan gartay waxaan ka hadlayaa toddobaadkan xiliyadii dhawaa goorma ayuu idinku bilaabmay dagaalku dagaal kulleyda hore dagaalba nagama joogsanin laakiin xiliyadan dambe ee uu dagaalka soo cosboonaaday markii lalayiri dhulkani maara degmooyin baan nasiinanaba degmooyin kale oo didiga oo maaragtay caarkaal iyo la yidhaahdo maaragtay cabeele la yidhaahdo iyo mid kale oo qaraf la yidhaahdo saddexdaa degmo oo jidida la bilaabo layidhi saddexdaa degmo iloga ilaa dadkaasi maaragtay soo barakacay hora ayaan siinaynaa magaa garba aysa la qaatay dadka kasoo barkaayo waxaas halkaa baan dejinaynaa baa layihi taaday naga sii darnaatayba oo sidaa markii degmada la bisin la yidhi been ah ayaan nagu sii qasbay cafarta in dagaal cusub nagu soo qaaday ay goobo badan naga qaadatay hadda markii la yidhaahdo waxbaa la siri iyo waxbaa la sheegay xagga dawladda naga timaada soomaalida iyo iyada nagu soo degdeysa o dagaalka nagu soo cuslaanay laakiin dagaalka xoogan na soo saaray shir ay shacab lagu galay shacab lagu galay shirkaa baa laisugu wala tegi layidhi intaaba na naga hodashatay annaguna halka guriga naga baahnayn ayaa iyaduna nala hodashatay waxale waxay lahayd xoog isku kee keentay toddobaadkaa shirka uu socday wixii ku saayilamu iyuu dagaalka ugu xumaqasay waan gartay marka hadda deegaanka aad joogtid dad intee laeg ayaad ku tihiin oo ka yimid cundhufiya dhinacaha dadku walaahida ma yaro dadku hadkay dan dan ka noqotay ka noqotayba dad yar oo yar maaha mid iyo meeshii ku toosnay dad gaadi wato oo maaha maaragtay gaari wato maaha waa dad loqeynaya oo ciyaalkii iyo kii curyaanka ahaa iyo kii maaragtay dhaawaca ahaa ilailba waa las mid ba lug baa lagu walasidaa marka dadku ma yaro waa dad saddex magaalo afar magaalo dad ah ay soo isu soo duba dhacdo kasoo wala barkaco weyaan dadku ma yaro hadda imanka intaan waa jooga in yar wadada unbaa joogta laakiin halkay ka noqoto cajidi meesha la yidhaahdo ilaa maaragtay aabaale intaas oo dhan oo asbili u jirta meelaha sideed kilomitr u jirta ayuu dadku lugeynaya dadkii ciyaalkii waxas waan gartay adiga qoyskaaga ayaa kula socda anu imaka hadda intii de aan watay qoyskii ciyaalkii iyo waxaas ayaan wataa badda xiddig iga shadhaaq waayo oo magaalada darqi lasoo gaado imaka hadda haddana u laamayaa ciyaalkii markii wax uu cuna ay jirin gaadi iyo lasagaya idaylba iyo daal iyo maaragtay rafaad u wal noo wal dhaqaaq waayey marka adigu imaka laba ani xagga igaga dambeysa inta kalese waan magaalada iisoo gaadhacsiiye waan gartay wax waan waana ama badadaalah oo dagaalkan lagu joojinaya ilaa iyo iminka hadday tahay dhinaca dowlad deegaanka soomaalida ama hadday tahay dhinaca dowladda federaalka etoobiya oo aad aragteen miyay jiraan
horta kulliga halkayow dowladda federaalka iyo waa fidira dabada naga wado dagaalka nagu wado saana waa aaminsanahay amaan aragnay waa waxa iyadu tani dagaalka ka dambeyso tani deegaankana gurmud iska daaya hadal haynba ma hayno wax hadal hayo oo dadkan baa barakacayo sidan laba oo ka hadlayaba ma haynaba iska daa dad gurmud iyo waxa usoo dire wax hadal haya annagii ciidamadii sidii deegaanka iyo dadkii shacabka ahaabaa isku mid oo si mid a haata uwala socda oo si mid a uwala rafaadaya oo barwaraaba cunayaa wax hadlaya oo ka hadlaya oo leh maaragtay dadkan baan leeyahay balaba midis oo uma odhan karaba anigu imaka hadalka aada weydiinaysid aad bay u xanuunayaaba kila soomaalidaaba deegaanka soomaalida meelba aada u xanuunsanayso marka wax ka hadlayaba ma jirto iskadaa gurmud loo soo qaaday iska daayo nacab hadal haynba ma haynaba
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali aanrahde maxamed cali oo ku sugan degmada casuuliya ee ka tirsan gobolka city ismaamulka soomaalida oo u waramayey wariyaha v o e da maxamed cabdi sandheere